ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada xeebaha puntland ayaa howlgallo loogu diray deegaana xeebeedyo dhaca gobollada bari iyo nugaal oo lasoo sheegaya in kooxa dhallinyaraha ay isu abaabuleen falaal badhcad badeednimo inay sameeyaan afhayeenka xukuumadda puntland cabdilaahi maxamed jaamac quraan jecel oo la hadlay raadiyow daljir ayaa sheegay xukuumadda puntland inaysan ogolaan doonin falaal badhcadnimo oo dib ugu soo laabto deegaana xeebeedyada puntland shan iyo tobankii bishii saddexaad oo hadda aan ku jirno ayaa waxaa puntland xeebeeda lagu qabsaday markab markabkaasoo dowladda puntland ay u dirtay ciidan badda ah oo gaarayay shan doonyood iyo markab iyo ciidan dhulka ah oo watay saddex tignika iyo ciidan xoog leh taasoo keenaysa in dawladdu markiiba jawaab degdega ka bixisana puntland aysan kusoo noqon burcadbadeed iyo anshaxoodii lagu yaqaana iyo khabrigii dhaqanxoodii horey loogu puntland aad ku yaqaaneen sidoo kale waxaa soo baxay warar dawladda u soo baxay in degmooyinka deegaan xeebeedka degmada dangorayo ayl iyo caluula iyo xaabo ay ka wadaan dhaqdhaqaaqayo dhalinyaro doonaysa inay aragtida noocaasa dib ugu noqdaan saas awgeed dawladda waxay u dirtay ciidan degmada dangoray iyo ayl xaluulo iyo xaabo kala u kala qaybsan ciidan dhulka ah iyo ciidan badda soo maraya taasoo macnaheedu yahay in dawladda puntland marna aysan ogolaanayn kun iyo lix boqol soddon iyo lixdan kilomitr dhulka xeebeedkeeda oo kasoo bilaabanaya bariga mudug koonfurta mudug ilaa iyo degmada iyo ilaa gobolka sanaag dhammaadkiisa in aan la ogolaan in mar labaad ay kusoo noqdaan burcadbadeedii islamarkaana dawladda puntland waxay u sheegaysaa shacabka ku teedsan xeebaha iyo degmooyinka iyo gobolada inay soo gudbiyaan dhaqdhaqaaq kasta oo ay katu ku tuumaan burcadbadeed al-shabaab iyo nooc kasta oo sharaftooda iyo cirdigooda iyo dadnimadooda iyo deegaankooda waxyeelaysa
waa gartay maxaa sababay laakiin shan sano kadib in ay kooxo noocaasi iska aabulaan gudaha puntland sidaad la socotid puntland horey ayaa looga safeeyey burcadbadeeda iyadoo wejiyo badan lagu dhameeyey mid ciidan iyo mid weliba in dadka laga wacyigeliyo dhaqan xumada iyo anshaxooda nimankaas ay leeyihiin waxaad moodaa in kicin labaad uu samaysmay oo bishii hadda aan soo dhaafnay oo labaad ayaa doon waxaa lagu qabsaday isha ay leeyihiin ganacsi reer puntland degmada jariiban deegaanka garaacad aageeda waxaana qabsaday dhalinyaro kasoo jeeda maamulka galmudug kadib waa lasoo daayey haddana isla markiiba waxaa la qabsaday markab kale oo muqdisho u rarnaa oo lagu qabsaday deegaanka aaga xaabo isla markaana dawladda xoog bay ku weerartay waana ka dejisay nimankii markaa burcadda ah ee saaraa waxaad moodaa labadaa dhacda kadib in hididiilo ay gashay dadka qalbiga ka qabay awalba inay ku noqdaan dhaqankii lagu yaqaanay u badnaa khamrada iyo maaragtay muxua kala daadsanaantii ah horey usoo bartay shacabka puntland waxaad moodaa marka in dhaqankii dib loogu loo xasuustay oo dad horey ay qalbigooga tagan ay xasuusteen waxayse dawladda u sheegaysaa in dhammaan xeebaha puntland ciidamo ku baxeen beriga uga uga soo baxeen baddana uga soo baxeen islamarkaana shacabka puntland loo sheegayo qof kasta iyo cid kasta oo ay ku tuhmaan inuu xiriir la leeyahay amaba uu samaynayo aragti iyo dhaqdhaqaaq aan deegaanka raalli laga ahayn in isla markiiba dawladda uusoo gudbiyo dawladduna waxay u sheegaysaa shacabka in si buuxda oo bad iyo biriba loogu hawlgelayo islamarkaana ay ka feejignaadaan inay ku dhex milmaan dadka la ritaardabgareynayo oo qaarkood hadda ay sumad gaara leeyihiin
maxay tahay sumadda gaarka ay leeyihiin
waa la yaqaanaa burcaddu kama mid aha shacabka shacabka puntland waa shacab hufan akhlaaq le diin leh islamarkaana wadaniyada iyo dalkooda kuwan yihiin kuwan kale waa kuwa daroogaysan islamarkaana ku xiran gobollo kale oo soomaaliyeed anshaxumadana kasoo minguurinaya
meeshay joogaan soo ma ogdin
waa la og yahay meeshay joogaan iyo meeshii ay marayaan laakiin waxaa fariintaana waa fariin guud oo ku saabsan dhammaan puntland shacabka iyo shacabka iyo shacabkiisa gaar ahaan deegaan xeebeedka puntland guud ahaan marka maxaa loo qaban waaya marka haddiiba aada ogtihiin inay fala noocaas ku howlan yihiin ama ay aada dambiye ku haysaan waxaan kuu sheegay in hadeertaan ciidamo ku baxeen shalay iyo maanta iyo weliba saacadda aan kula hadlay ciidamo u baxayaan deegaanada puntland guud ahaan gaar ahaan hadeertan ay toos ugu baxayaan degmada qandala xaluula bayla dangoray iyo ayl intaas waxaa ku baxaya ciidamo kormeer kusoo sameynaya islamarkaana dad la kaarga kaargadgaraynaya dawladdu ay gacanta ku hayso xogtooda dhammaantoodna hadafkaas uu yahay in dhaqdhaqaaq kasta iyo iskuday kasta iyo qof kasta ku aaminaya ama aad laga lagu tuhumay inuu dhaqankaa iyo xiriir la leeya dadka noocaasa meeshii ka joogaan soomaaliyaba in lasoo qabto sidoo kale beriga baddana waxaa maraya ciidan doonyo iyo wato maraakiib oo iyaguna dhinaca badda kasoo gelaya degmooyinkaas dad badan baa aaminsan falalkan budhcadbadeeda inay dhiiri gelinayso kalluumaysi sharci darra ah oo xeebaha soomaaliya ka jira aragtidaas dawladda puntland ma qabtaa waa dhab arrinkaasi dawladda puntland horey waxay ugu tilmaantay jariifka ka socda xeebaha puntland guud ahaan gaar ahaan iyo guud ahaan soomaaliya iyo maraakiibta adduunka ka imaanaya iyo weliba ciidamada nato aan ilaalinayn hore ayaa dawladda in badan uga hadashay madaxweynuhu ku tilmaamay aafu qaran ay tahay arrinkaas waa arrin u baahan in siyaasad guud oo soomaaliyeed laga yeesho ciidamo waxaa jira eu ah iyo kuwa naata xeebaha soomaaliya marka laga tago waa waxaana muhiim ah in maaragtay Waa- waa ku gartay mudane.
loo helo sharaxaad in ciidankaas awoodiisa iyo sharciyadiisa iyo inuu ilaaliyo eh, xeebaha soomaaliya ama loo sameeyo eh, ciidan eh, soomaaliyeed oo federal level aan ah kaa dhex galo oo xeebaha mudane, soomaaliya wada waa ilaaliya ku- waa ku fahmay een, marka een, ciidamada puntland een, puntland waxay leedahay ciidamada badda oo weliba aada u xoog badan oo een, aadna u qalabaysan sida la ogyahay een, markii markab la afduubta ama barcadbadeed meel isku aruuriso way ka howlgalaan waxna waa ka qabtaan laakiin weli maana maqal doonay ilaa ilaa hadda ama waa yar yihiin een, doonyaha shariifka ah oo ay soo qabtaan marka idinka laftigiina soo lama dhihi karo waxaad u shaqaynaysaan sida nato oo barcadbadeed baad yareynaysaan shariifka een, waad ka werwareegaysaan
Eh, maya ciidanka puntland wuxuu ilaaliyaa xeebaha puntland wuxuu ka howlgalaa eh, dhammaan eh, xeebaha puntland guud ahaan iyo degmooyinka sare ee xeebaha islamarkaana waa saa u sheegtay wuxuu ka hortagaa kana daba tagaa cid kasta oo ku lug leh fal dembiyeed ku saabsan burcadbadeed iyo weliba noocyada kale ee dalka khatarta ku ah Eh, laakiin ciidanka nato joog eh, nato ee soomaaliya jooga ma jooga puntland xeebeeda keliya wuxuu joogaa guud ahaan soomaaliya jiriifka ka socda eh, muxuu ahaa baddana kuma eka puntland wuxuu ku egyahay soomaaliya marka ciidanka puntland ee badda ee awoodda nato kale ma laha taas waay waxaa keenaysa marka in markasta awoodda puntland ay ku xadidnaato inay ku filaabato mas-uuliyadeeda deegaameed laakiin baddii caalamiga Laakiin- iyo weliba maraakiibtan kale iyo dawladahan waxay u baahan tahay in si fiican eh, sal loogu dhigo siyaasad ah ee la dagaalanka xa- jariifka ka socda xeebaha soomaaliya Laakiin marka- caluula bendraas kambon ilaa ras caso laakiin mararka qaar waxaa maraakiib baa lo- iyo doonyaha lagu arkaa xeebaha dhexdooda oo aan een, cid ay ruqsad ka haystaan la aqoonin oo sharci darro ah marka xeebaha een, gudaha xitaa xeebaha kama adkadin miya
ee ay ku mashquulsantahay si aad la socotay horena u sheegtay aa faqarna ku tilmaantay sidii loogu heli lahaa xal baakiibta jariifka ah iyo sharci darada kalluumaysiga sharci darada ah ee ka socda ee, xeebaha puntland oo aad og tahay inta dow- mar ee dawladdu ka hadashay ka shirtay islamarkaana ay kala hadashay ee, ee, ee, sidii istaraatiijiyad loogu loo heli lahaa iyo sidii qorshe loogu heli lahaaba taas waa lagu howlan yahay laakiin waxaa la diidayaa dawladda ku mashquulsan ee ilaalinta badda in haddana dhalinyaradii ee reer puntland iyo kuwa soomaaliyeed qaarkood in ay hadda dib loogu celiyo burcadbadeed iyagoo markaa ay weliba riixayaan eh, hay- hay- ururada badanaa ka shaqeeya ee deganaansha deganaansho la-aanta ee xasaradda ku howlan taasaa dawladdu waxay ka digaysaa waxa weeye inaan lagu laga ogolaanayn puntland guud ahaan degmo xeeleed kasta oo oo puntland ah in lagu arko shaksi u ab- ku abtirsada ama u shaqeeya burcadbadeed iyo wixii la hag- la halmaala waa tahay maxaa damaanad qaad ahoo markaa shacabka aad u haysaa ku tiirsan kalluunka iyo xeebaha in een, maraakiib aan lagu arkaynin shariifa xeebaha puntland oo sharci darro ku kalluumaysanaya ee, damaanada ugu weynoo shacabka puntland haystaan waxa weeye waa waa dawladooda iyo iskutashigooda ee, wayna ku filan yihiin inay maaragtay muxuu ahaa ay waxalaala iyo wixii xeebaha taagan oo maraakiiba ay iyagoo ciidankooda iyo shacabkooda wadajir iyo weliba deegaankooda ku tashanaya inay maaragtay muxuu ahaa ay ee, ay ay ka safeeyaan waxaase ka xun in eh, ay noqoto in puntland iyadoo marxaladda hadda lagu jiro aan ujeedida oo ah in dadkii hadda xoolihii xoogoodii ay aada iyo aada uga u dhaafeen oo aada moodid in dadku hadda xeebaha u badanayo oo loo loo loo puntland ay dhiirigelinaysa shacabka hadda xooluhu dhaafsa inay xeebaha u guuraan taasoo nolol fiican iyo wax soo saar iyo dakhliba eh, maaragtay maxay ka heli karaan in la yidhaahdo eh, waxaa ka jira eh, meelaha qaarkood is-araaruursiyo iyo fadhiyo ay yeelyeelanayaan dhalinyaro ee maaragtay muxuu ahaa awalba eh, horay cadaaladda uga fakada iyo kuwo kaloo magacyaal ahaa taasaa keenaysa marka in dawladdu ay ka hortagto inaan la gelin khalkhalka xeebaha puntland ee amniga puntland ee xeebihiisa aan khalkhal la gelin Een, kalluumaysatada qaar baa ka cabanaya in dawladdu laftigoodu maraakiibta qaar ay shati siiso oo een, dabcan siyaabo markaa aan sh- qawaaniinta caalamiga waafaqsanayn ay kalluunka u xaalafinayaan taas eedaa maxay dawladdu kaga jawaabaysaa Eh, dawladda ayaa ilaalisa qawaaniinta eh, puntland u qoran oo ah dastuuriga ah ee loo xisaaray ilaalida guud ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golayaasha kale ee dawladda iyo qawaaniinta caalamiga ah ee aan waxyeelayn eh, shareecada iyo iyo iyo anshaxa soomaaliyeed guud ahaan Eh, shacabka uma wakiilsa dawladda ayaa wakiilka islamarkaana hore ayay wasaaradda kalluumaysiga iyo madaxweynuhu uga hadleen qadiyadaha noocaas oo kalea sharciyadooda ay u kala shaqo